نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة نحب الله والجنة بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wacano wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna andulus bodkasti waxaana marti inoogu ah maanta doctor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta wilaayaadka islaamiga oo aannu kala sheekaysan doonno insha allahu tacaalaa sababaha keena cudurrada gaarka ah oo ku soo noqnoqda bulshooyinka ugu horreyntii dictore ku soo dhowow idaacadda islaamiga ah ee al andalus gaar ahaan barnaamijka andalus bodcast بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأدوها جزاك الله خيرا waa tahay waad mahadsan tahay dictore su-aalo dhowr ah oo mawduucayna ku saabsan ayaa halkan inoo yaala oo aanu ka niqaashi doonna insha allahu tacaala su-aasheenna hore waxay tahay koowaad marka hore waxaad noo sharaxdaa dictore cudurrada ugu badan ee ku dhaca dadka soomaalida بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين جزاك الله خيرا waxaan u mahadcelinayna allah subxaanah watacaala mahadda alla kadib eh, run ahaantii waa su-aal aad iyo aad u qiimo badan eh, muhiimadeedana leh eh, bulshadana in badan ay ka faa'iidaysan doonto insha allahu tacaala Eh, marka laga hadlayo eh, cudurrada ugu badan ee ku dhaca dadka soomaalida eh, runtii waxay ku kala duwan tahay eh, gobolada iyo deegaanada la kala degan yahay Eh, gobolada markaan kala qaadno eh, koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo gobolada waqooyi iyo gobolada galbeedka intuba cuduro ayaa u badan kuwaa ku dhac hadda markaan ka hadlayno eh, koonfurta iyo bartamaha soomaaliya eh, inta badan eh, waxaa u badan cudurada kuwa biyaha ka dhasha kuwa raashiinka ka dhasha kuwa mataqaan xayawaanaadka ka dhasha iyo waxyaalaha la midka marka waxay ku kala duwan yihiin marka hadba deegaanka haddaan marka tusaale ahaan soo qaadano goboladan hadda koonfurta iyo bartamaha waxaa la yidhaahdaa epidemic iyo endemic aa la kala yidhaahdaa epidemic waa cuduro marka safmar ah oo saf ka marahay gobolada oo dhan kuwana waa endemic waa gaargaar meelay ku kala badan yihin tusaale haddaan ku siiyo marka eh, epidemic waxaa la yidhaahdaa cudurada eh, safmarka ah tusaale corona oo kale waa tii hadda sannado ka hor uu yimaaday wuxuu ahaa safmar gobolada dhan uu maraayay tusaale kaasaa kugu filan endemicna tusaale haddii la yidhaahdo eh, gobolkan hadda aan joogno oo kale waxaa la dhihi karaa malaria endemic ah endemic bimacnaa iyadaasaa u badan oo inta badan yaa dadka ay la nool yihiin ay ka sheegtaan waa la dhihi karaa runtii marka eh, horta cudurada saasay u kala baxaan kuwaas marka aan hadda sheegnay waxaa lagu kala qaadaa cuntada biyaha xoolaha ama dadka eh, dadka kale cudurada marka caadiga ee soomaaliya waxay culeys ka saaraan dadka maxalliga ah waxayna ka dhigi karaan safar iyo tabaruc intuba dadka marka kuwa hadda marka la yidhaha afka qalaad common disease in somalia include mararka qaar haddii erayo english aan isticmaalo gadaalan ka micnay doona insha allahu tacaala Allah.
waxaa ka mid ah marka common disease in somalia eh, food ama waterborne disease kuwa oo bakteriyada ka dhalata eh, protozoaha cayayaanada ka dhashaan eh, shubanada eh, hebatityada beerka cagaarshooga waxaa la yidhahda tyfor viverka ama qandhada oo ay keento tyfordka waxaa sidoo kale jira vector born disease cudurro la yidhaahdo ay qandhada ka imaato eh, malaariyada keento rift valley xanuunada la yidhaahdo eh, duraygaas fever qandhada kuwa water contact disease kuwa biyaha iyo taabashada ka dhasha sida jistosoomaha goryaanada la yidhaahdo kuwa animal contact disease ka dhasha oo cudurada xayawaanaadka oo istaabta ama ama dadka gaara ka dhasha neonatal disorders waxa la yidhaahda xanuunada caruurta ku dhasha ama ama ama mataqaanaa iyagoo markaas dhashay ku dhaca nafaqadarada n kuwa faafa sida infectionada xagga neefmareenka ku dhaca ee kuwa maternal and child health related morbidities and nutrition la yidhaahdo ee cudurada haweenka uurka leh oo nafaqadarada iyo waxyaalaha xanuunada la xiriira ku dhaca runtii cudurada aad bay u badan yihiin waxaa ka mid ah dhiigkarka oo kalaa ka mid ah macaankaa ka mid ah kolesteroolkaa ka mid ah waxyaalaha wadnaha oo dad ka gubta ama hatabanka la yidhaahdo oo hurka dadka ay gaaska ay u yaqaaniin oo hurka caloosha huraysaa ka mid ah kalagoosyada romatismada ka mid ah waxaa ka mid ah jugta qofka ay gaartaa ka mid ah h byloria ka mid ah runtii ismaaciilow ma la soo koobi karo cudurada aad bay u tiro badan yihin marka cuduradaasi soomaalida u badan soomaalida u badan khaasatan bariga iyo bartamaha soomaaliya koonfurta intaba way u badan yihiin waa gartay waay waxaa intaa dheer marka waxaa inta badan dhacda cuduradan markay saas yihiin kuwana waa marka sida aan sheegay endemic waaye gobolada qaar ay isaga badan yihiin kuwana marka epidemic waaye safmar waaye gobolada dhan ay gaarahayaan runtii marka waxyaalaha dhifka iyo naadirka ah marmar imaada waxaa ka mid ah shubanada oo ka mid kuwa infekshanada badan oo biyaha ka dhasha oo kale qaahada oo kale marar qaara imaata inta badan cudurada wadnaha iyo xididada la xiriira inta badan way dhacaan kuwa kaneecada ka dhalata way dhacaan xanuunada marka kuwa caruurta ay ku dhashaan kuwa nafaqadarada intaba marka waxay ku fidaan marka caruradaasoo dhan nadaafad xumida ama dadka oo mataqaana ay isticmaalaan biyo oo aan saafi ahayn ama nadiif ahayn ama cuntooyin fadaraysan ama meel ay mataqaana wasaq gaartay ama bacteria virus iyo fanga intaba ay gaareen intaba way ka dhashaan waa tahay doctore maxaa sabab u ah inay soo noqnoqdaan dhowr cudur oo gaar ah oo haddana aanan xal waare laga gaari karin in lala noolaada mooyaane jazaaka allahu khayran waa su-aal aada u muhiimsan ee runtii cudurada soo noqnoqda inta badan sabab ayay leeyihiin dhowraan u kala qaadaynaa dawooyinka tusaale ahaan dawooyinka la isticmaalo qofka waxa la yidhahda antibiotic resistanceaa jira oo tusaale ninkan dawuu qaatay dawadan uu qaatay shalay uu qaatay waa fiicnaaday mar kale haddana isla dawadii ku noqsaday waa ku fiicnaaday mar saddex in hal dawo keligeed aad ku ceshceshato waa waxyaalaha cudurada soo celiyay waa kow climate change waxa la yidhahda bedelada cimilada oo kale way ku soo noqnoqdaan xanuunada dawadii oo aan tayaba lahayn runtii waxaa dhici karta marar qaar dawo aan tayo lahayn in dalka la keeno ay markaasi qofku waxba u tari weyso oo iska isticmaalo oo dawadii isticmaalo isticmaalo waxba u tarin taana way ka imaataa waxaa kaloo inta badan dawada inay wax tari weyso ama qofka uu xanuun kusoo noqdo keeni kara ilmihii yaraa xilligii tallaaladii ay u baahnaayeen oysan helin tallaalkii ay u baahnaayeen ama naasnuujintii ay u baahnaayeen wixii la rabay koritaankooda qayb inuu ka noqdo inaysan helin way soo celcelinaysaa waxaa intaa dheer dawo oo qofka la qabsatay tusaale ahaan dawo t b ninkan wuxuu qaatay lix bil ka hor mar labaaduu xanuunkii ku dhacay waa ku eshtay mar saddexaad hadduu xaniinku ku dhaco uu ku eshto waxba um u taraysa marka daawadii meesheeday joogaysaa intaa way keentaa waxaa kaloo keena xanuunada virusyada ka dhasha runtii qofka hadday ku soo noqdaan virus dawoba ma lahanba qofka waa iskala noolaan karaa oo maaragtaye waa uun celcelinaya marka runtii marka sida cudurada ku dhaca neefmareenada oo kale kuwa xasaasiyadda oo kale iyo neefta oo kale dawo ma lahan waa un dejin maarata inay soo noqnoqdaan marka culees ma ahan waa wax iska caadi ah waayahay cuduradan ma yihiin kuwa laga gaashaaman karo si aysan bulshada ugu faafin sideese looga hortegi karaa dictore waa laga gaashaaman karaa cuduradan waana laga hortegi karaa run ahaantii cudurada marka waxay u kala baxaan laba qeybood oo kale ah kuwo faafa iyo kuwa aan faafin kuwa faafa markaan ka hadalno waa laga gaashaaman karaa tusaaleaan kuwa faafa waxaa ka mid ah shubankaa ka mid ah waxaa ka mid ah typhoidkia ka mid ah waxaa ka mid ah qaahadiya ka mid ah waxaa ka mid ah mataqaanaa cuduradii dhammaan bakteriyada sababta ama lagu kala qaado xagga neefmareenka kuwa infekshanada neefmareenka ku dhaca ka mid ah intaba marka waa looga hortegi karaa sideese looga hortegi karaa tusaale ahaan kuwa faafa waa waxa aan culeyska saarayna kuwa aan faafin maba kaaga baahnaba inaad ka hortagto runtii marka waxaa looga hortegi karaa dhowr nooc sababta cudurka keentay yaa marka hore lala dagaalama hadday bakteriya tahay ama virus ama fanga ama brotozoa waxaa laisku yidhahdaa intaan ilmo aragtiyaal isha ma aragto in lagu arko microscope mooyaane isha ma aragto marka ilma aragtiyaashaas ayaa la iska ilaaliyaa waxaa la isaga ilaaliyaa in mar had iyo jeer gacmaha la iska dhaqo oo mataqaanaa la iska meero cuntada oo nadaafadda lagu dadaalo midda gaar iyo midda guud ahaaneed laga fogaado dadka xanuunsan in lala wadaago ama ashyaada ama dharka ama ama cadayada ama burushka oo mataqaanaa la wada ama taawalka waxa la yidhaahdo oo shukumaanada sakiinta oo kale mataqaanaa cidijaraha oo kale waxaa laga yaabaa dad qaar inay yaabaan haddii sakiin laga hadlo shukumaanka laga hadlo cidijaraha laga hadlo laga yaaba dadka inay isla isticmaalaan waa khatar waa waxyaalaha cudurada ay ku fidaan waaye aad iyo aadna u baahan dadka inay u ogaadaan runtii waxaasoo dhanaa laga qaada waxaa kaloo laga qaadaa raashimaadka oo la wadaago ninka haddii xagga neefmareenka laga hayo ama t b uu qabo aad cunto isla cuntaan oo gacanta isla gashataan xaqiiqatan cudurka waa helaysaa fairaskaa ku galaya intaasoo in ka badan ayaa lagu kala qaada marka intaas haddii la sameeyo waxaad heli kartaa ka hortag fiican oo mataqaanaa aad ku sugto intii ilaahay kugu talagalay xagga shareecadana waynoo banaysay oo waa tii aad ogeed xadiidka nabiga alayhi salaam fira min almajduumi la dhahay oo marka in dadka la iska gaar yeelo wax ma dhibayso run ahaantii waa tii xadiidkii kale yemen dhulkaas markuu daacuun ka dhacay tii oo maaragtay cumar alkhadaab iyo layiri dadka hadda ku jiran ayay kasoo bihin yaana la gelin waa tii la dhacay marka annaga waxaan ka wadnaa marka in la kala gaar noqdo oo la is ah iyadoo markaasi qofna lagu xadgudbaynin laakiin waxaa fiican marka alwiqaayatu khayru min alcilaaj dadka marka ay yar tahay khatartooda xagga nafaqadooda ama ay liidato difaacooda jirka waxay u nugul yihiin cuduradaas aan hadda sheegnay inay la kulmaan ay qaadaan dadka mataqaanaa oo inta badan aan isticmaal jeermisdiliyaasha oo kale ama ma aragtaye nadaafadooda aan heer sare ahayn sidii la rabay aysan ahayn inta badan xanuunadaas khatar ayay u yihiin waxaa la rabaa cuntada in had iyo jeer ay diiranaato la iska karkariyo laga fogaado xayawaanaadka dabjoogta ah in oo la isticmaalo ama la taataabto sida gaalada ay samayso oo kale oo lala dhaqmo oo kale waxay ka imaan kartaa khatar runtii marka iyo intaasi in ka badan iyo cayayaankii xasharaadka la iska ilaaliyo ayaa looga hortegi karaa waaya waayo marka dadka ugu nugul ee cuduradan ay durbaba soo ridan karaan runtii dadka ugu nugul cuduradan ay soo rutaan waa dadka guryo la-aanta ah inta badan ama displaced people loo yaqaano oo guryo lahayn oo dhibaatooyin ama roobab ama abaare ay aafeeyeen ayaa inta badan cudurada ay u nugul yihiin sababtoo ah waxay ku helayaan meel gaar ah iyagoon daryeel iyo hooy iyo shelter toon haysan iyo cunto ku filan iyo nafaqo iyo dadka amni darada ay saamaysay oo gaaladan dhulalkan ay mataqaana duulaanka ku yihiin kasoo barakacaya banaanada daadsan oo kale aysan helin khayraadkii caafimaadkii iyo goobihii la rabay inay markaasi caafimaad iyo cunto iyo wax kasta ka helaan ayay inta badan cudurada u nugul yihiin rugaha caafimaadka iyo isbitaalada hadda ay heli karaanna laga yaabo inaysan taageeri karin tirada dadka u baahan daaweyntaas oo joogo meelahaas marka waxaa la dhihi karaa dadka ugu liita ama cuduradan ay u nugul yihiin waa dadkaas waxayna ka bilaawdaan siddeed iyo toban sano iyo wixii ka weyn inta badan marka laga soo tago taas waxay uga sii nugul yihiin dadka xanuunsan mental or physical inability dadka la yidhaahdo maskax ahaan iyo muuqal ahaan dadka aan mataqaanaa u shaqaysan karin ama lixaadkooda la oo kale dadka aad iyo aad ay cudurada ugu nugul yihiin sababtoo ah iyagoo haddana xanuunsanaa ayay haddana la kulmayaan gaajo iyo maaragta dhibaatooyin saas daraaddeed marka dadkaasaa ugu daran sida kale caruurta shanta sano ka yar iyo dadka da'da ah oo toddobaatanka xagga usii dhaafay waa khataraha ugu badan ay cudurada faafa ay la kulmi karaan
waayahay n kiisaska aad la kulanteen ee cuduradan waa imisa doctore sideese wilaayaadka islaamiga ugu faafeen cuduradan run ahaantii cuduradan hadda aan sheegay dhammaan inta badan waa la arkaa marka laga reebo cuduradan waaweyn oo intaba aaminsannahay in uu ilaahay subxana wataala uu ku aafeeyey gaalada alzahemarka garaad la-aanta ama maskax la-aanta cudurka la yidhaahdo iyo kansarada oo kale iyo bilaayadan inta badan ma aragno wilaayaadka islaamiga laakiin cuduradan kale oo gaaska infectionada typhoidka bakteriyada kuwa neefmareenka ku dhaca macaanka mataqaana kuwa keliyaha ku dhaca kuwa sambabada qaahada cudurada ku dhaca beerka intaas waa la arkaa run ahaantii waana alxamdulilah wax ilaahay ummadiisa oo wilaayaadkan islaamiga ah shareecada ku harkeeda ku hoos nool uu ilaahay u nimceeyey yaa la dhihi karaa marka ee, inta badan waa la arkaa ee, tusaale ahaan isbitaalka hadda aan joogno kunyabarow ee, runtii isbitaalka hadda ee, bishii lasoo dhaafay oo kale kun iyo saddex boqol iyo jajab ayuu diiwaangeliyey kiisaskan hadda aan ka warramaayo ah marka laga soo tago kiisaska emerjensiyada iyo Wa- dhinacyada kale laga soo waa tago tahay dadkaas marka ma meelo kala duwan bay ka yimaadeen mise waxay ka imaanayaan gobolada deriska dhammaan jubbooyinkay ka imaanayaan eh, waxay ka imaanayaan darafka baay ay ka imaanayaan sida aad la socotay gobolka shabeellada hoose wuxuu deris leeyahay dhammaan gobolada soomaaliya marka laga reebo qaar ka mid ah gobolada dhex iyo waqooyi marka laga reebo intaad ogtahay shan ilaa iyo lix gobolaan hadda xasuustaa uu- uu uu xuduud la leeyahay marka had jubbooyinka dadaa ka imaada eh, dhanka baay dadaa ka imaada eh, dhanka mataqaanaa eh, xaggan oo shabeellada dhex dhinacyadaa looga imaadaa marka dadkan aan kuu sheegayo dad roobkii soo raacay oo wilaayada soo galay ama baadiyaha ha kusoo galaan ama magaalaha kusoo galaan ayay isugu jiraan runtii marka eh, tirada la diiwaangeliyey kun iyo abaaf waaye en, ah, waxayna heleen adeegii ay u baahnaayeen si hufan Mhm. marka sidee wilaayaadka cuduradan ugu faafeen Eh, run ahaantii marka laga hadlayo faafitaanka eh, ma badna Eh, runtii eh, cuduradan waa cuduro iska kooban oo inta badan eh, aana dilaa ahayn oo dhif iyo naadir ay tahay dhimashadooda marka laga soo tago kuwa xagga neefmareenada ku dhaca ayaa la arkaa mararka qaar inay dadka ay halis geliyaan Eh, runtii marka faafitaankooda aad uu u yarya waxaa dhacda marka sanadkiiba mar inay faafaan cudurada qaar sida eh, shubanka oo dilaaca oo kale ama mislesta oo kale cuduradan mataqaanaa eh, lixda cudur ee dilaaga loo yaqaano oo qaahada ay ka mid tahay ama booliyada ay ka mid tahay kuwaasaa la yaabaa sanadkii mar ama oo kale ama lixdii bilo mar inay faafaan iyo xiliyada isbedelada roobabka ay dhacayaan xilligan oo kale ay roobka markuu imaanayo ama uu dhammaanayo oo kale waxaa laga yaabaa shubana iyo xanuunada neefmareenka ku dhaca iyo xasaasiyadda iyo xanuuno noocaas oo kale inay faafaan laakiin inta badan eh, wax safmar ah oo sidii koroonaha oo kale ama cuduradan gaalada ilaahay ku imtixaanay oo kale wilaayaadka islaamiga dadka muslimiinta ah weli intaan kusoo dhex jirnay baah caafimaad weli ma aynan arag waxyaale iska yaryar oo mataqaanaa oo xaggan oo neefmareenka laga qaado ah, qaybtan neefmareenka oo iska fafidaan way jiraan
waaya dictore cuduradan gormee la ogaaday inay bulshooyinka dhibaato ku hayaan Eh, run ahaantii eh, sida aad la socotiinba eh, isbitaalada ama goobaha caafimaadka wilaayaadka ka jira dhammaantood wilaaye aan xarun ka furnayn ma lahan aad yahay Eh, wilaaye kasta waxaa laga yaaba isbitaal xaruma m c iyo health bosto iyo goobo yare inay ka furan yihiin runtii marka waxaa fudud marka in la ogaado kiisaska ama xanuunada ka jira wilaayaadka ama deegaanada ay ka jiraan isla markiiba eh, maktabka caafimaadka asoo shaqadiisa qabsanaya waxaa jirta marka een, ah, fariiq qaabishan xanuunada dilaaco kale markay dhacaan eh, inay durbaba soo ogaadaan markaas lasoo wargeliyo qeybaha dhace caafimaadka kadib laga howlgalo marka aad bay u sahlan tahay inta badan annaga waxaan aragnaa kormeerayaal mar walbaba raadinaya cuduro faafa iyo wax un raadinaya oo dukumiintiyadooda wato mar kasta wax qaadaya runtii marka eh, way fududahay oo waa waa la ogaadaa xilli kasta waa la ogaadaa kadibna qorshaheeda iyo qaabkii loo cilaajin lahaa ayaa la sameeyaa Eh, tusaale ahaan een, hadda bilihii ugu dambeeyey hadda waxaan aragnay een, rag kormeerayaal ah ka socda maktabka caafimaadka oo, oo markaasi baadigoobaya xanuunada ugu badan ay dadka ay la nool yihiin ama ay u dhintaan ama ay maaragtaye markaasi eh, laga daaweeyo wax isbitaalada ay la jiifaan ama kiisaska la diiwaangeliyo intaba dadka wayna weydiiyaan runtii marka way fududahay in la ogaado bulshada dhibaatadaas ay ay saamaysay isla markiiba markaasna f- fariin deg deg iyo jawaab celin ayaa laga bixiyaa Mhm. waayahay marka ma la og yahay halka ay soomaaliya ka soo galeen cuduradan Eh, jazaaka allahu khayran run ahaantii cudurka horta waa cudur ilaahay uu keenay sabab rasmi ah oo la dhihi karo halkaasay ka soo galeen horta lama garanayo waxaa la yidhaahdo waxyaalaha een, unknownka la yidhaahdo aan la garan karin ayay ka mid tahay balse dhanka caafimaadka marka laga hadlayo waxaan isleenahay wax unbaa keeni kara Eh, tusaale ahaan wadanka hadda aan joogno soomaaliya eh, marka laga soo tago wilaayaadka islaamiga ah ee shareecada islaamka lagu maamulo ee xarakada shabaab mujahidiin ay gacanta ku hayso marka laga soo tago meelaha ay wax ka soo galaan masaadirta ama dekedaha iyo meelaha gaalada ayaa haysata runtii een, ah, wax quality control ah ama tayada waxa soo galaya wadanka cid maamulaysa oo si rasmi ah u fiirinaysana hadda aan ognahay ma jirto runtii ee, kuwa aad taqaanida meeshaas jooga marka cid kasta waxay iska soo gashataa waxay rabtay iska soo gashataa waa tahay wax mataqaana control ah ama tayo la keeni kara ma laha marka dawada ninbaa hadda ka hor laga sheegay marka oo meelahaas eh, dibadaha ka imaaday wuxuu dhahay dawada tayada leh haddaad gadataan qaali baad ku gadataan haddii tu aan tayo lahayn aad gadataanna lacagtii idinka soo horta hadhow aad isku daaweyn doontaan buu dhahay macnaha Mhm.
dawo oo qaali ah haddaa gadato way kugu filan tahay lacagtaada waa isku baxda laakiin dawo raqiis haddaa gadato inta aad eh, bak- bakhiishay aad ceshatay hadhow baad isku daaweynaysaa waa lagugu talagalay marka dhibaatadeeda ku marka sugaysa dhibaatadeeda way ku sugaysaa marka Mhm.
wadankii oo aan wax tayo lahayn aan la keenin Mhm.
eh, raashimaadkii oo la cunaayo oo aan waxba tayo lahayn oo cuntadii oo cid maaragtay kontroolaysa aysan cid jirin kontrolaysa aysan jirin dawo iyo cunto waayo meeshana laga soo galo waayo waa labada shay eena laga soo galay marka annaga waxaan is leenahay marka kontrool la-aantaas wadanka iyo dekedihii iyo meelihii masaadirtii ku dhacday darteed in wadankii eh, la soo geliyey waxyaale aanan markaas fiicnayn halkii marka dadka ay wax u tari lahaayeenba ay dhibaataynayaan oo mataqaana cuduro baas iyo wax aan la garan jirinaa socda ayaamahan dambe inaad maqasheen in kale ma garanayo cuduro oo aan la garan jirinaa la arkaya runtii marka taasaan u aanaynaya hadda xasaasiyadda oo kale xiliyadan dambe zaa'id ay noqotay dadka aad iyo ma aad.
garanaya ma duqeymahan oo dadkan shacabka ay la beegsanayaan kiimikaadkan ka soo baxaya ay ka yimaadaan Mhm.
ma suntan oo maraakiibtan oo badaha iska fadhiyo xoogga ku jooga Mhm.
waxyaalaha ay daadiyaan overbrationkan waxa ay sameeyaan may ka imaan kartaa runtii asalay le meel unbay wax ka imaadaan mooye la iskama soo gelin marka waxaan is leeyahay Mhm.
een, ah, meel unbay naga soo galeen oo mataqaana cadowgaas oo nagu soo duulay oo waddankeena haysta ayaa inta badan aan u sababaynaynaa Een, arrintan hadda aa soo hadal qaaday digtore ee, xasaasiyadda cudurkaas bal ka war noo faahfaahay dawo ma leeyahay ma laga hortegi karaa ilaajkiisu ma yahay mid een, qofku uu ku dhaco lala tacaali karo waxaan ognahay dad badan oo wilaayaadka ku dhaqan inay aad uga sheegtaan jazaak allahu khayran cudurka xasaasiyadda horta waa cudur oo mataqaanaa aan dawo lahayn inta badan in la dedejiyo mooye oon dawo Mhm.
lahayn runtii een, ah, meel kastoo caalamka a ka tagtana wuu jira xanuunkan wax dawo oo loo haymana wuxuu ku dhacaa immune systemkuu ku dhacaa difaaca jirka ayuu ku dhacaa haddii marka aad la tacaasho aad isku dayso inaad dhulka dhigtid adi dhanaa marka damaaya marka awoodaadii iyo tabartaadii immuunkii dhanaa hoos u dhacay marka saas daraaddeed marka waa uun la dedejin uun mooye marka wax daawo rasmi ah oo markaasi oo baabi'inayo waxaa marka aan is leeyahay marka kiimikaadka ama cuntadan oo mataqaanaa aan tayada lahayn Mhm.
way soo badatay xiliyadan dambe haddaad dareemi karto qof kasta wuu ka sheegana waxaan is leeyahay marka cuntooyinkan oo dalka aan controlka iyo quality controlka aan lahayn ama dawadan aan lahayn inay ka imaanayso oo markaasi ay kusii ziyaadayso waxaa laga yaabaa gobollo qaar inaysan jirin gobollo qaarna ay iska dhooban tahay marka een, xasaasiyadda xiliyadan dambe soo badatay taas waa loo aanayn karaa Mhm.
waxaa intaas dheer oo qiso nin hadda ka hor nooga sheekeeyey ee ee dadkan ee, ganacsatadeena horta dadka dilay sida hadda lasoo wariyey allahu aclam nin baa laga sheegay oo dibadaha joogo ee, dadkii ganacsatada ahaay oo dalka soomaaliya een, cuntooyinkii iyo raashiinkii wax kasta u dhoofinay ayuu maalin martiqaaday baa layidhi asoo dan ka leh sabab ka leh martiqaad ballaaran buu u sameeyey wuxuu qalay baa layidhi ee, waxyaalihii soomaalida ay jecleed dhammaan hilibka noocyadiisa kala duwan wuxuu ku soo daray baa layidhi doofaar hilibkiisuu ku soo daray baa layidhi dhinac buu uga saaray hilibkii ganacsatada soomaaliyeed ee dhoofinta u geynaysay adeegyada kala duwan soomaaliya markay soo fadhiisteen eh, cuntooyinkii lasoo dhigay lasoo dhoweeyey cuntadii la arkay kan maxaa kan maxaa waay oo doofaarkan muxuu yahay waay Waa Een, gartay.
su-aashii baa la weydiiyey waa gartay Eh, maxaa doofaarka maxaa ku diidaan waay "Eh, doofaarka anag dad muslimiin aan ahay doofaarkan waa waa naga xarimee see waaye say kaa noqotay way ay dhaheen moogta Mhm.
markaasuu dhahay een, ah, doofaarkan meesha aan ku soo daray Mhm.
sabab ayaan ugu soo daray Eh, tusaale ahaan een, ah, doofaarkan haddaan cuntiin maxaad ka cabsanaysiin buu dhahay waxay dhaheen doofaarkan haddaan cunno waa waa mataqaanaa wax oo muxaramaan ku dhacnay waa mataqaanaa wax ilaahay naga xarimee waayo waaba xaaraan see cunaynaa wa marka waxaan ka cabsanaynaa allah subxaana wa tacaala inaan ku isyaan galno aan dembi ku dhacno ma cunaynay dheheen markaasuu dhahay marka een, ah, hantida iyo badeecada aad ka qaadaysiin oo ma aragtay dalkan dibaddiisa aad geynaysiin soomaaliya Mhm.
sidan oo kale waayu dhahay waxay isugu jirtaa doofaar iyo raashiin fiican iyo hilib fiican qaybo kala duwan marka haddii doofaarka a qaadaan dadkii soomaalida u geysaan na iyagiina kaasay cunaan idinkula adiidaan idinkuna adiidan yaa loo haystaa dee afkiibaa jiiqda gabay macnaha waxay ku jawaabaan wey waxay ku jawaabayna waaye asigana intaasuu ugu talagalay marka runtii marka wuxuu ugu talagalay marka in iyaga uu cibro uu ku siiyo ay ku waana qaataan runtii marka dadkeena horta halkaasay marahayaan doofaarkii inoo keenahayaan iyagana xagga kuma cunayaan waa waa waa jawaabtu waa sax ilaa iyo hadda doctore ma la xaqiijiya ashyaa ay ganacsatadu dibadda ka keenaan oo haddii cunto ama daawo isugu jirta oo waxyaabahan la xarimay sida doofaarka kale ku jiraan run ahaantii daraasaad haddaa samaysa ama baaritaan Eh, eh, ganacsatada eh, hadda dawooyinka iyo cuntooyinka keenta inta badan Mhm.
En, ah, waxaa laga sheegaa waxay ku leeyihin markaad china tagto oo dawada aad weydiiso en, percentage ahaan ayaan kaaga dhigaa imise percentage ayaan kiimikada kaaga dhigaa laleeyahay zero point one maan kaaga dhiga waxaa la 0.10.
leeyahay ganacsadihii soomaaliga waa ganacsadihii soomaaliya laleeyahay Mhm.
boqolkiiba meeqaan kaaga dhiga Waa- lacagtay ku xiran tahay hadduu itemka uu rabo kiimikada uu rabo boqolkiiba boqol iga dhig hadduu dhaho Mhm.
daawadaas waa daawo rasmi ah oo ninkii lasi waxbay u taraysaa Aha.
laakiin hadduu dhaho boqolkiiba konton iga dhig lacagtay ka go-on tahay maogta Aad marka iyo aad.
dhibkaas wuu jiraa runtii marka ilaahay subxaana watacaala dad oo mataqaanaa dadkooda ka danqada Mhm.
oo ummadda si hufan ugu adeega allah inoo sahlo waa tahay En, dadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga en, doctore ee ay asiibaan cuduradan hadda aan ka soo hadalnay ma helaan cilaajkii ay u baahnaayeen Eh, jazaaka allahu khayr run ahaantii eh, wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka furan isbitaala iyo xarumo caafimaad oo tiro badan Mhm.
ee kala duwan waa tahay run ahaantii waxayna bixiyaan adeegyo caafimaad oo kala duwan Mhm.
heer hoose heer dhexe ilaa heer sare isbitaala ah Mhm.
runtii marka adeegyo rasmi ah ayay ka helaan dadka bulshada ee ku dhaqan wilaayaadka Eh, wax dhibaato ah ama mataqaanaa ama laga waayey dawo ah ma jirto Mhm.
Eh, run ahaantii ka hortagna way helaan Eh, runtii en, ah, waxaan xasuustaa en, ah, xilligii coronavirus oo laga cabsi qabay eh, dalka soomaaliya si guud uu soo galay wilaayaadka aad baa looga gaashaantay oo maktabka caafimaadka xarakada si guud aad baa looga gaashantay xarumaha iyo si fiicanaa loo qalabeeyey ee mataqaanaayo dhowr xaru inta xarumood wilaayaadka waxaa la dhigay qalab iyo waxyaalihii loogu talagalay Mhm.
badqabkii caafimaadka aad baa loo loo qalabeeyey runtii marka aad baa arrintaas ma aragtaye wax looga qabtaa isbitaaladii iyo xarumihii caafimaadka way shaqeeyaan waxawaaye waxaa la dhihi karaa boqolkiiba sagaashan adeegyada iyo maaragtaye si hufan ayaa loo qabtaa waa tahay En, doctore ma la tira koobay dadka en, u dhintay cuduradan aan ka soo hadalnay ee wilaayaadka islaamiga ku sugan oo ku dhaqan Eh, runtii dadka muslimiinta ay wilaayaadka ku dhaqan eh, tirakoob cuduro oo la sheego ama bishii intaasaa u dhimata la dhaa horta inta badan ma jirto maba badnaba Aha.
tusaale hadda isbitaalaan joognaa eh, bishii hadda lasoo dhaafay laba qof oo qofna uu ahaa qof kiis oo sefiir ah oo anemia aad u dhiig la-aanaa oo dhiig dare Dhiig la'aan.
zaa'id ahay haysay Mhm.
oo u dhintay waa xasuustaa iyo hal kiis oo kale oo qof da' u ahaa oo mataqaanaayo oo hool gab ahaay oo muddo seexday oo jiifay runtii marka xagga dhimashada tirakoob hadda la sheegayo sida wadamadan gaalada oo kale bishii intaasaa dhimato boqolaalkaas la dhahay horta ma jirto waa wax ilaahay subxana wataala loogu shukriyo waxaa jirta marka bishii hal ilaa iyo labo oo kale oo dadka da'da ahan u badan ama dadka een, cudurada oo raaga qaba marka cudurada raaga laleeyahay dadka keliyaha muddo laga soo hay xagga neef mareenka muddo laga soo hay ama dhiigkar iyo sokor iyo cholestrool ay isugu tageen oo kale dadka noocaas oo kalea inta badan oo hal iyo laba ah ayaa la arkaa inta badan marka ma badna eh, dhimashada wilaayaadka dadka xanuunada la ildaran oo zaa'idka usoo dhinto ma, ma badna
maxaa keenaya marka dadka een, khaarijil wilaayaad ku dhaqan meelaha wilaayaadka ka baxsan in cudurada ay u dhintaan oo maalin walba la leeyahay cisbitaalada tirada baa ku dhimata farqiga u dhexeeya een, wilaayaadka islaamiga iyo meelaha wilaayaadka ka baxsan haddaad daraasayseen Eh, waxaan is leeyahay een, qofba horta intii taagtiisi ay tahay unbuu ilaahay subxana watacaala ku imtixaama Mhm.
annaga hadda eh, waxaa naga sii fiican dadka baadiyaha jooga tusaale ahaan hadda qofka tuulada naga sii hooseeyo joogo culeys ma dareemaayo way dhalayaan way soconayaan maaragtay cuduradii way iskala soo geedgeed waxbay isku cunaa culeys ma dareemayaan bal waxaad xasuusan kartaa xiliyadii hore isbitaaladan iyo dawadan iyo waxaan ma jiri jirin waan la dhaqmi jire waa la noolaan Dadkuna waa jire noolaayeen waa la noolaan jire wax culeys islaanaa la qala mid baa ma cunug ku qolooday qofaa mataqaanaa ee, kelida dhagax kaga jira ma la arki jirin runtii marka maxaa keenaya arrintaasi waxaan is leeyahay horta hadba qofka daaqadiisi iyo tabartiisi intay la eg tahay unbuu ilaahi subxana wataala ku imtixaama annaga waxaa naga sii daran Mhm.
gobolada caasimadaha dibadaha meelba meesha kasii darsa Mhm.
bilaayi unbaa laga sheeya kansar iyo keliyaha la dhaqaa tubooyinkia isdhaafay maskaxda xidad laga gelina lugaa la bedela calooshii dhan beerkiyaa la bedela marka waxaan isleeyahay waa un qudratillah ilaahi subxaana watacaala hadba addoommadiisa tabartooda intay la egyihiin Mhm.
ayuu imtixaamaa waayahay marka mowduucaas haddaan ka gudubno doctore mowduuc kale oo muhiim ah ayaan u tallaabi doonnaa Een, mowduucaasi wuxuu ku saabsan yahay cudurrada biyaha ka dhasha waa maxay cudurrada biyaha ka dhasha sideese looga hortegi karaa Eh, jazaaka allahu khayran Eh, run ahaantii cudurada biyaha ka dhasha eh, waa ay badan yihiin waa ay xanuuno ay keenaan marka iyagana noolayaasha microorganismska la yihahdo ilma aragtayaasha Mhm.
sida viruska oo kale bakteriyada fangaska barasiteka ayaa keena inta badan waxayna ka yimaadaan wasaqowga saxrada ama mataqaana cudursidaha wasaqda oo mataqaana ilaha biyaha gala Mhm.
Eh, runtii biyahana waxay wasaqeeyaan een, een, wasaqowga biyaha ama eh, ilaha biyaha ay isku maraan la cabo ayay Mm.
wasaqeeyaan Mhm.
Een, ah, run ahaantii waxayna ka imaan karaan webiyada oo kale een, harooyinka oo kale balliyada iyo xataa bulcadaha oo si qaldan loo loo isticmaalo Mhm.
ama aan la daaweyn biyaha qaarkood ama gododkii meelihii qashimadii adiga inta badan meelahaasay ka imaadaan marka noocyo ayay leeyihiin calaamado lagu garta ayay leeyihiin maxaa ka mid ah wayna cala- tiro badan Mhm.
yihiin inaa noo sharaxda ayaan runtii, rabnay een, noocyo badan ayaa jirta cudurada biyaha ka dhasha daacuunka ka mid ah een, waxaa kaloo ka mid ah eh, Mhm.
salmonella typhoidka qandhadan typhoidka la yihahdo cudurkan typhoidka la yidhahdo Mhm.
biyuhu ka dhashaa inta badan iyo cuntadan wuu ka dhashaa wuu ka mid yahay waxaa kaloo ka mid ah cudurada shigalooska la yidhaahdo oo mataqaana ka dhasha een, biyaha iyagana shubankana keena bakteriyada ecoli la yidhaahdo abugyada virusyada oo kale hadda ilmaha matagayo oo shumaayo oo kale Mhm.
waxaa keena virus la yidhaahdo noravirus rotravirus cagaarshoowan a iyo b c a arkaysid Eh, waxay ka imaadaan mataqaanaa biyaha ay ka imaadaan cuntooyinka way ka imaadaan intaba way ka imaadaan marka astaamo lagu garto iyo qaabo badan ayaa jira marka runtii eh, waxaan isleeyahay een, waa waa majaal baaxad weyn oo waqti badanna u baahan runtii marka een, ah, eh, u- xilligan hadda la joogana waa xiliyada aan isleeyahay oo mataqaanaa muhiim waayo wax un in laga dhaho oo sababtoo ah xiliyada roobabka iyo isbedeladan oo kale inta badan imaada marka een, intaas iyo in ka badan ayaa keena marka een, cudurro badan oo kaleoo ka dhashana way jiraan runtii sababaha marka biyaha ka dhasha ama cudurada ka dhasha inta badan eh, waxaa keena marka nooleyaasha aan sheegnay een, bakteriyada viruska protozoaha eh, iyo nooleyaashii kale oo nooleyaasha ku dul noolaa ayaa ka mid ah nadaafad xumada ayaa ka mid ah wasaqda ka mid ah masiibooyinka dabiiciga oo kale markay dhacaan daadadka iyo duufaanada iyo masiibooyinka kale oo dabiiciga markay dhacaan ayaa ka mid ah Eh, taasoo u horseeta cudurro dilaaca ama ay sabab u tahay eh, kaabayaasha burburay iyo wasaqeynta qashinka la-aanta biyo nadiif oo kale way keentaa socdaalka iyo tahriibka way keentaa Mhm.
intaas in ka badan marka sida looga hortegi karo marka waxaa muhiim Waa ah marka tahay.
qaabka sida looga looga hortegi hortegi karo.
kara Mhm.
ka hortaga marka cudurbiyoodka faafa si aad uga fogaato marka gudbinta cudurbiyoodka faafa ama gacmahaaga dhaq gacmo gashiga ama mataqaana gacmo dhaqashada waa in loo sameeya marka sida soo socoto kow inaad biyaha iska karkariso oo maaragtahay biyo karkarsan aad gacanaha iskaga dhaqdo ama jeermis dila biyo karkarintana ka hor inta aan la isticmaalin waxay dili karaan bakteriyada iyo dulinada intooda badan taas Mhm.
oo bedelkeeda eh, mataqaanaa oo la isticmaali karo waa tahay eh, isticmaalka filtarada biyaha ama kaniiniyada sifaynta ayaa Mhm.
kaa caawin kara inay markaa biyaha eh, ka dhigaan kuwo ammaan ah oo la cabo eh, nadaafadii in la ilaaliyo eh, midda saxda ah oo mataqaanaa isticmaal habka saxda ee wasaqda qashinka si aad uga hortagto fadaraynta ilaha biyaha Mhm.
tallaalkii in la tallaalo eh, dadka la tal- in laga fogaado meelaha wasaqaysan eh, waxyaabaha halista ah oo mataqaana ka hortaga cudurbiyoodka faafa si aad uga fogaato in gudbinta cudurbiyoodkan faafa gacmaha markasta inaad iska dhaqdo waxyaalo badan ayaa ka mid ah marka ka hortagiisa lama soo koobi karo een, runtii marka een, intaasi in ka badanba way ka yimaadaan waa tahay n biyaha oo kale marka laga hadlayo doctore eh, biyaha tubooyinka ay dadku isticmaalaan ee magaalooyinka jooga iyaga cuduradan ma laga yaabaa inay ka dhashaan oo halkaa ay- ay ka soo qaadaan runtii biyaha tubooyinka waxaa la dhihi karaa seef ma ahan ammaan ma ahan sababtoo ah een biyahan ilma aragtiyaal ayaa ku jiro biyo la karkariyey ama la filtriyey ama la nadiifiyey ma aha runtii marka waxaa loo baahan yahay way ku jirtaa bakteriyada virus wixii dhan waa laga helaa marka waxaa loo- waa la iska karkariyaa in la iska karkariyo ama la iska nadiifiyo ama ma aragtaaye filter loo isticmaalo ayay ku fiican tahay Eh, way ku jiraan bakteriyada sababtoo tubada waxay si toos ugu soo qaadaa ceelka Eh, bakteriyadana waxay ka mid tahay waxyaalaha inta badan biyaha iskaga dhex nool yihiin runtii in la karkariyo mooye si kale uga bixi karta malaha waataa marka kiisas cuduradan oo biyaha ka dhasha wasaqaysan oo aad la kulanteen oo dad bukaano aad qaabisheen ma jiraan Eh, run ahaantii eh, biyaha wasaqaysan eh, runtii haddii qofku uu cabo biyo wasaqaysan runtii isla markii calooshu way isbedelaysaa bakteriyada ka dhalanaysa way shubmaanba xaqiiqo waxaa ah qofka haddii biyo fadaraysan yar un wasaq leh hadduu cabo horuu ka shubmaa bakteriyada ka dhalanaysa wuxuu u baahan yahay markaa fuuq celin deg deg ah waa matag iyo shuban ayuu noqonaa isla markiiba wuxuu u baahan in laga gar marka waa la arkaa kiisaska noocaas oo kale ah inta badanna way soo noqnoqdaan Mhm. waayahay qodobkaas isaguna waa ka gudbaynaa een, qodob kale ayaan u tallaabi doonnaa Een, doctore waayahan waxaa aad u soo badanaya een, wilaayaadka iyo deegaanada wilaayaadka ka baxsanba haweenka umul raacanaya oo iyaga iyo ilmihiiba ay isku kor dhimanayaan ama ilmihii la badbaadinayo oo hooyadii ay dhimanayso Een, arrintaa cisbitaalada aad bay ugu soo badanaysaa xitaa wilaayaadka islaamiga waa lagu arkay kiisas noocaasa arrintaa maxaa keenay inay hadda soo bataan Eh, jazaak allahu khayran eh, waa runtii arrin jirta waaye oo mataqaanaa muhiimna ah in la baraarujiyo runtii eh, waxaan halkan ka sheegi doonaa wax badan oo ku saabsan qodobkaas runtii waa qodob aad u muhiidsan meel fiican baa taabatay runtii waxaan isleeyahay marka talooyin ku saabsan daryeelka dhalmada ka hor iyo waxyaalaha keena in ay hooyooyinkii ilmihii isku dhintaan ama markaasi een, ay dhibaatoobaan runtii Mhm.
ayaan wax badan ka hadli doonaa Eh, daryeelka marka dhalmada ka hor oo sidoo kale loo yaqaano daryeelka dhalidda ka hor waa nooc ka mid ah marka daryeelka caafimaadka ee ka hortagga ah oo la rabo qofka mar walbaba ka hortaggaas inuu sameeyo waa gartay ujeeddadiisu marka waa inay hesho hooyada uurka leh baaritaan iyo ka warqab joogto ah oo u ogolaanaysa dhakhaatiirta iyo umulisooyinka inay daaweeyaan oo ay ka hortagaan dhibaatooyinka caafimaad ee suurtagalka ah inta lagu jiro xilliga uurka iyo inta lagu in lagu dhiirigeliyo habnololeed caafimaad leh oo faa'iido u leh hooyada iyo ilmaha runtii eh, dadkeena inta badan ma yaqaaniin waxaa la rabaa qofka inuu dhakhtar lahaado haweeneyda uurka leh waxaa loo baahan yahay inay lahaato umuliso gaara waa tahay dhakhtarna lahaato waa tahay titore haweeneyda uurka leh goormee looga baahan yahay inay dhakhtar la xiriirto waxaa loogu baahan yahay uurka waa sagaal bilood saddexa loo qaybinaa min saddex bilood wa. mar hadday uur yeelato waxay noqonaysaa inay umulisadeeda gaarka iyo dhakhtarkeeda gaarka ay la xiriirto waan keeni doonaa waa kusii wadaa Waa- dumarka intooda ugu badan ayaa baaritaankooda koowaad iyo kan ugu dambeeya uurka ku jira inta u dhexaysa toddobaadyada toddobaadka sideedaad iyo laba-iyo toban ee uurka sameeya Mhm.
loomana baahna marka marka waa inaad ka qayb qaadato baaritaanada dhalmada ka hor dhammaantood bil walba ilaa labaatan iyo sideedda toddobaad kadibna labada jeer bishii ilaa aad ka gaarayso soddon iyo lix toddobaad soddon iyo toddoba isbuuc ilaa soddon iyo sagaala inta badan ay haweenku ku dhalaan waa sagaalka bilood marka waxaa laba soddon iyo sagaalkaas isbuuc in ay ku xirnaadaan umulasada iyo dhakhtarka guud ahaan marka qiyaastii waxaa marka aad lahaan doontaa inta ay hooyada uurka leedahay sideed ilaa toban ballamood ayay waxay la yeelan doontaa umulasadeeda iyo dhakhtarkeeda
waa Een, tahay dhakhtarkaaga marka waa inaad la kulantaa labadii isbuucba mar ama isbuuc kasta mar sidee marka ayaan isku daryeeli karaa marka muddadan uurka ah? waa su-aal fiican waxaad ka ilaali marka jirkaaga heerka sokorta dhiigga intuu ko- inuu in- inuu kordho macnaha waxaad ka ilaalisaa heerka sokorta dhiigga inuu kordho waxaa jirta sokor ku dhacda xilliga uureyda haweenka ku dhacda aysan ku dhicin xilliga kale sokortaasaa waxaa la rabaa kow inaad horta ka ilaaliso xilligaas inay kugu dhacdo Maxay waxay keeni tahay- kartaa maxay tahay sokortaas waxaa la yidhi gestational diabetiga la yidhaahdaa waa sokor uureyda ku dhacdo oo Mhm.
xilliga ay bad qabaan aysan ku dhicin Marka haweenka uurka haweenka baa la markay gaara.
uurka yeeshaan Mhm.
unbay ku dhacdaa Mhm.
marka waxaa la in jirkeeda ay ka ilaaliso heerka sokorta Mhm.
kow inay nasasho ku filan ay siiso iyada iyo iyo uurjiifka labadaba ay siibto uurjiifka waxaa laga wadaa cunuga caloosheeda ku jira Mhm.
noqo qof isku kalsoon marka inay kalsooni hesho macna inay markaasi cunugeeda iyada iska warqabi karto ee daryeeli kartana inay hesho waa in aad marka eh, leedahay umuliso kuu gaar ah oo mar walbana heli karto ugu dambayntii marka haweenka in lagu dhiirigeliyo inay raadiyaan daryeel caafimaad xilliga uurka si loo yareeyo dhibaatooyinka dhalmada ka dhasha waxaan u socdaa moogtahay dhibaatooyinka dhalmada ka dhasha dhibaatooyinka dhalmada ka dhasha si loo yareeyo sida in cunugii uurka ku dhex dhinto iyo dhimashada markay dhashaan ilmaha kadib labadaba way dhacdaa inay isku dhex dhintaan iyo inay markay dhasho ama iyada dhimato ama cunuga dhinto inta way dhacdaa sidoo kale in hooyada dhib soo gaaro ama ay umul raacdo inta way dhacdaa xarumaha marka daryeelada caafimaadka hooyada iyo dhallaanka waxay marka ka caawinayaan haweeneyda uurka leh inay hesho talasiin daryeel loogu talagalay xaalad kasta marka ay jirto ama si kastoo ay markaasi u xanuunsan tahay daryeelka caafimaadka marka inta ay uurka leedahay ay helayso waxaa ka mid ah kow shaybaar joogto ah inay hesho ay ka hesho umulasadeeda ama dhakhtarkeeda inay ka hesho inay hesho taariikhda cunugeeda ama muddada uu jiro inay hesho macnaha baaritaana loo sameynaa kombyuutara la saaraa waxay helaysaa cunuga intuu la egyahay miisaankiisa muddada markaasi ilaahay uu keeni doono wuu sheegaa kombyuutarka goormuu sheegaa markii ilaahay subxana wataala uu abuuro afar bil uu soo dhaafo unbuu ka hadli karaa inta ka hor kama hadli karo runtii marka intaas buu u sheegaa wuxuu si sax ah ugu sheegaa mataqaanaa bilaheeda rasmiga ah si wax badan looga ogaado uurka marka altrazon waxa la yidhahda la saara mataqaanaa oo uurku jirta la saaro combyuter dhakhtarka ama umulasadeeda waxay siisaa marka hadba talooyinka ugu muhiimsan iyo sida loo maarayo waxaa sidoo kale lagaaga baahan yahay kaadida in lagaa qaado oo infekshanada laga baaro dhakhtarkii uu ka qaado si loo sameeyo infekshanadii daawadeedii wax kasta loo siiyo isaga ama iyada waxay kuu sheegi doontaa wixii xanuuno ah ama aan caadi ahayn ee laga helay shaybaarkii lagu sameeyey waxay mataqaanaa go-aansan doontaa dawada rasmiga la siin doono haddii ay daruuri noqoto isaga ama dhakhtaradda waxay samayn doontaa shaybaar iyada oo visito lagu samaynayo gudaha firjiga waxaa laga saari doonaa altrazon si loo sawiro inta aad u jirto toddoba iyo toban ilaa sagaal iyo toban toddobaad oo uurka ah si loo ogaado taariikhda la filan karo muddada intuba marka waxaa jira marka talooyin badan ay markaasi helayaan waxaad markaa markaa waxaa jira marka dhowr xaaladood oo deg deg ah markaa dibna loo dhigi karin oo u baahan haweenkii inay ogaadaan xaalado deg deg ah hadday la kulmaan aan dib loo dhigi karin oo markaasi si deg dega in istaal la aado ayaa meeshan ka sheegi doona insha allahu taala kow haddii aad u dhacdo adoo uur leh qaabka xagga caloosha a u dhacdo ama ay caloosha ku xanuunayso ama aad qabto xumad mataqaanaa aad qabtay dhowr maalmood ka hor ama aad qabto madax xanuun daran ama indhaha mataqaanaa si wanaagsan waxba aad ugu arki karin ama neefsiga kugu adkaado naqas ku dhiba ama maqaarkaaga oo buluug noqdo oksijiinta ay kugu yar tahay ama aad dareento inaan ilmaha uusan dhaqdhaqaaqaynin sidii hore si ka duwan ama haddii dhiig kaa socdo gudaha firjiga oo virginal bleeding aad dareemayso haddii dheecaano aad u badan ay kaa imaanayaan oo firjiga ka imaanayaan oo ka socda biyihii uurjiifka intaas iyo in lamid ah haddii aad la kulanto waxaan rabaa haweeneyda inay la xiriirto goob caafimaad si ay u hesho tale iyo mataqaanaa muqaabilo rasmi ah waa tahay dictore marka laga hadlayo haweenka uurka leh ee foolanaya ama xilligii dhalmada gaaray dhakhaatiirtiinna arrimo badan oo laydinku eedeeyo baa jira waxaa ka mid ah gabadha iyadoo dhali karta oo si caadi ah u dhali karta ayaa markay cisbitaallada ay tagto waxaa la leeyahay waa qaliin qaliinna ma aha markii la fiiriyo oo xataa markii la yidhahdo waa qaliin dib bay ka dhashaa oo ilaahay baa u fududeeya marka soo lama dhihi karo dhakhaatiirtiinna haddaad tihiin tasaruc fara badan iyo deg deg baa idinku jira oo haweenkii adinkaaba midi raacinaya oo halla qale laleeyahay jazaak allahu khayran runtii waa su-aal aad u wanaagsan runtii waxaa la dhihi karaa haa mayan waa la dhihi karaa labay isugu jirtaa labaan u kala qaadaya way dhacdaa runtii isbitaalada qaar dhakhaatiirta joogta ayay ku xiran tahay dhakhtarka hadda waxaan ogahay dhakhaatiir hadda xamar isbitaallo ka shaqayso haweeneyda iyadoo nadiif ah wax xanuun aan qabin haddii loo geeyo wuu qalaa laakiin iyadoo xanuunsa haddii loo geeyo iraduu kasoo xirana wuxuu leeyahay ma qalaayo aslan ma taabanayo wuxuu diidaa marka in isbedel uu ku dhaco ama ay dhimato ama cunuga uu waxyeelo gaaro wuxuu rabaa iyadoo nadiif waxba aan qabin inuu dhagsiyo qalo cunuga ka soo saaro waxaa jirta dhakhaatiir kale ee ganacsi ka raadiya runtii oo markii loo geeba fiiriya lacagta qofkan oo bukaanka uu ka qaadayo keliya a fiiriyo way jiraan runtii marka annagu dhaqaatiirteena wilaayaadka runtii annagayba dhib noogu jirtaaba annagaaba inta badanba inta aan celin karno oo la foolin karo ama si kale lagu soo saari karo ilmahan markii aan markaa marxaladda ugu dambaysa aan gaarnaa inta badan samaynaa laakiin su-aasha aad i weydiisay way jirtaa dhakhaatiir boobsiya way jiraan kuwa faa'iidadoon oo boobsiya way jiraan laakiin annagu inta badan waan dadaalnaa oo mar saddex marxaladaan marsiinaa qofka inuu caadi u dhali karo waan fiirinaa kombyuutaraan saarnaa inuu markaasi madaxkeen yahay ilmaha ay toos u dhalan karaan waan fiirinaa haddii cunugan uu qaloo jiro haddii la foolin karo waa ku daynaa haddii foolintaa laba iyo toban saac gudahood ay ka imaan waayaan marka cunuga waxay noqonaysaa imaa hooyada in la kala badbaadiyo xilligaas annagu waan qalnaa jazaak allahu khayran
arrimahan annagoo weli ku guda jirna gabadha dhowr jeer haddii la qalo digtoore oo qaliin ay marto oo ilmaha lagu qalo maxaa ay dhibaatada ku reebi kartaa hooyada ilmahaasi lagu qalay dhowr jeer jazaak allahu khayr runtii waa su-aal fiican hooyooyinka runtii qaliimada badan mara inta badan qaliinka qaliin kasta kadib waxaa loo sheega laba sano inaysan uur yeelan ayaa loo sheegaa haddaysan laba sano uur yeelan qaliinka labaad way geli kartaa laba sano kadib haddaysan kan saddexaad way geli kartaa laba sano kadib kan afaraad way geli kartaa ilaa lix toddoba qaliin ani hadda waxaan arkay ilaa shan qaliin gabar qaliinkii shanaad anaaga qalay gacanteed ku qalay kii shanaad marka waxay ku xiranta hadba daryeelka qofta ay samaynayso laakiin haweenka soomaalida saas ma sameeyaan talooyinkaas ma qaataan inta badan inta badan way qaataan laakiin kuwa aan qaadana way jiraan oo waxaa dhacday mararka qaar haweeney saddex bilood mataqaanaa dhalan oo saddex bilood laga joogo qaliinkeeda uur qaadayna waa aragnay oo dib loo qalay runtii marka dadka qaarna ma sameeyaan dadka qaarna maxaa ka dhalan kara marka waxaa ka dhalan kara qaliin kale in lagu sameeyo oo dhibaato ay gaarto oo cunug kale intii lagu qali lahaa oo si nadiif ay u sugi lahayd mid saddex biloodaa lagu qalaa qaliimadiyaa faraha ka badanaya marka jirkana uma fiicna marba kulama qaliinka uu sii badanayo waxay ka go-on tahay qofka marka qaliimada badan waa la samayn karaa waxaa keliya muhiim ah muddada loogu talagalay dhakhaatiirta bixiyaan oo la sugi karo ama aan qofkan uur yeelan karin inay qaataan keliya muhiima
su-aal kale oo dictore arrintan qusaysa haweenka soomaaliyeed sida caadiga ah sagaal bilood bay ku dhalaan mararka qaar waxaad arkaysaa hooyo uur leh oo leh sagaalkii bilood way sii dhaaftay marka xaggee cilada ka jirtaa jazaak allahu waa su-aal muhiim ah u baahan in la waadixiyo runtii way jirtaa inta badan waxaa keena cuduraa keena cudurada dilanka oo kale dadka qaba ama dhiigbaxa oo kale qofka haddii uu dhiig ka yimaado hataa dhiigbax kale iska dhaafe haddii sangoror uu ka dhaco qofkan uur kale sangoror yar dhiig yar hadduu ka yimaado ilmaha waxay dib isku dallacayaan laba isbuuc wax yar dhiig hadday tis ka soo dhaxaan laba isbuuc ay isdallacayaan macnaha beer daradaas iyagay ka go-on tahay marka waxaad arkaysaa cunug saddex sana calo lagu wadayaad arkaysaa mararka qaar oo cunugan saddex sana uurkiisaan lahay ku leedahay sababta markaa weydiiso bil kasta waa dilmi jiray ku leedahay waa dilmi jiray waxbaa iga imaan jiray marsaasaan marka way dhacdaa intaas way dha ilaa saddex sanaan arkay
shaqsigayga saddex sano qof ilmo caloosh ku siday aan la kulmay runtii markaan waraystayna ciladahaasay ii sheegeen marka waxaa keeni kara dilankaas oo kale oo qofka jug intay gaarto dhiig yar ay ilmaha neefsadaan kulama ay neefsadaan ama wax yar dhiig ka soo baxo bilihii dib ayay isku dallacayaan marka way dhacdaa arrintaas wax uleesa ma laha waayahay doctore gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay muxuu yahay dardaarankaaga ku wajahan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga jazaak allahu khayran runtii awalan waqabla kula shayin waxaan isku dardaarmaynaa allah subxaana watacaala cabsidiisa ayadaa waxay tahay najaatu dunya waalaakhira runtii marka aan kasoo tagno cabsida alle waxaan isku dardaarmaynaa caafimaadka nolosha aadamiga ah waa sheyga ugu muhiimsan aan haysano waay waxaa jirta fursada oo ma ogtahay muhiim ah aan la dayacin caafimaadka health is atrisha la yidhahda hantida ugu weyn aan haysano oo caafimaadka waa fursadda caafimaadka marka ma sahlana dadka marka inay fahmaan ma jirto wax ka muhiimsan marka caafimaadka macnaha ilaa naftaada iyo midda ubadka runtii waxaana fahmi karaa marka qofka soo xanuunsaday ama xanuunka markaasi soo arkay ama isbitaalada taga ayaa markaasi fahmi kara marka si kastoy tahay marka hantideenna iyo dhaqaalaheennaba caafimaadkayaga ayaa ka muhiimsan waa hantida ugu qiimaha badan waana lama huraan inaan markaa daryeelno nafteena oo aan mudnaanta siino caafimaadkeena ayaa ku jira insha allahu tacaala taas waa intaas inaan markaasi waadixiyo caafimaadka muhiimad uu leeyahay waxaan rabaa marka dhowr digniino caafimaad ah inaan halkan u mariyo ummadda muslimiinta aan dhegeysanaya marka ugu horeyso horta baabka caafimaadka markii laga hadlayo waxa ugu horeeya marka alwiqaayatu khayru min alcilaaj yani prevention is better than treatment manaha daweynta waxaa ka muhiimsan ama ka khayr badan ka hortaga intii qarash badan aad ku bixin lahayd macnaha dawo waxaa kaaga muhiimsan ka hortag yar aad samaysay cudurka dhan aa uga badbaadi kartaa marka horta taladaas marka muhiim waa in la qaato waxaan rabaa marka dhowr qodob inaan ka hadlo daawooyinka qaldan waa qodobka ugu hore daawooyinka qaldan waxaa jira marka daawo qaldan oo dadka iska isticmaalaan ama daawo aan loo qorin qofka inuu iska qaato oo nin uu u sheego daawo hibalaniyo cunay waa ku fiicnaadaye adna qaado inuu qofka dhaho marka waxaan ka digaynaa dawooyinka aan dhakhaatiirta qorin ama qofka aan loo qorin inaan la isticmaalin waa midda ugu horeysa naftaada inaad ka taxadirto aadan qaadan daawo aan lagu qorin waxaa dhici karta qofkan daawada loo qoray miisaankiisa in loo qoray loo fiirshay qofkan kiliyaha in laga haayo beerka in laga haayo adiga marka adoo marka waxaasan iska fiirin ninkan waa lasoo baari baaritaanu kusoo qaatay adoo iska fiirin haddaad cabto uu markaasi uu wadnaha ku istaajiyo waa khatar horta qodobkaas waa muhiim waa isleeyahay qodobka labaad in la isbaaro intuusan cudurka kuu imaan inaad isbaartaan macnaha ninkii meel joogo baaritaan leh ama isbitaal iyo dhakhaatiir joogo inuu isbaar markaan saas leeyahay qaa'ido waxaa jirta ha isbaaninine ee isbaar la dhaho intaad isbaanin lahayd qaacido caafimaad ha hilib geelaan cunaa iyo wanaan qalanaa iyo mataqaanaa iyo wax ka daba wareegleed horta isbaar marka hore waa qaa'ido marka waxaa dhici karta adoo markaasi u baahan wax yar oo daawo ah intaad si qaldan wax isticmaasho hadhowdi isbitaalada dhan ay kaa daalaan oo waxba lagama qaban karo lodho waxaa dhici karta tusaale ahaan beerkaa lagaa haya beerkaada marka infection yaruu leeyahay hadduu la kulmo hilib ida ama baruur ama dufan ama wax shiilan hadduu la kulmo inuu infectionki islabalaabaayo oo cirka isku shareeraya laga yaaba isla markii marka haddaan isbaarin aad iska qaadato hadhow beerkii biyaha ku furmaaya hadhow waxaa dhacaysa marka in waxba lagaa qaban waayo waxaa sidoo kale dhacaysa adoo magaalo joogay weligaa iska joogay adan weligaa isbaarin oo maalin maalmaha ka mid ah istiri bal dhiigaa loo baahanya isbitaalka dad laga rabaa maalinkaasaa iska tagtay oo waxaa tiri bal aan shubo dhiig ma isbaari jirta maya maalinkiiyaad dhiig shubid u tagtay waa lagu baaray hibititsa lagaa helay b positive adoo markaasi weligaa magaaladan joogay oo iska fiicnaa ayaa maanta xanuun la kulantay oo xanuunsatay mana isku ogeyn sababta marka qofkaas waxaa la dhihi karaa ma isbaari jirin waa iska joogi jiray waa iska socon jiray waxaa sidaas oo kale dhici karta beerkiis ninkan in biyaba lagu arkaba biyaba ku jiraanba oo meel halis ah maray aan iska waraynin hilibka iska cunaaya idaha iska cunaaya wax kasta iska cunaaya marka waxaa muhiim ah doctor idahaas waaba daawa la yirahdaa way tahay laakiin yay daawo u tahay ninka aan beerka laga haynin marka waxaa muhiim ah marka magaaladaa ha iska joogin isbaar magaalaad joogtaa ilaahay baa ku siiyey imkaaniyaadkii qalabkii wixii waa haystaa soo ma marka inaad ka faa'iidayso fursadaas horta inaan la dayacin waa waa ku talinaya taas meeshaan ugu gudba qodob kale daawooyinka waxaan u tagaa daawooyin oo waxaa jira ayaamahan dambe laysku caddeeyo waa tilooyin ku jira waaye waa muhiim waa in laga dhawaajiyo markii la joojiyey dadkii qaab kale marka wixii u isticmaala marka haliso caafimaad ayay leeyihin qaabkee kale u isticmaalantitwaa waa soo wadaa waa soo wadaa marka xaliso caafimaad ayay leeyihin waxyaalahan la ismarinayo laisku caddaynaayo annaga si practical yaan u aragnay dadkii wax ismarinaya markay kuu imaadaan lianna way soo xanuunsadaan waa la qalaa wejigaa wax uga soo dhacay korkaa wax uga soo dhacay waxaad arkaysaa maqaar dhintay ayaad arkaysaa runtii wax laga sheekayn kara ma ah marka halista ay leedahay in la marsado daawooyinka la isku dardaray ama laisku caddeeyo kuwaasoo sababi kara xanuuno halis ah oo ku dhaca dhanka maqaarka sida kansarka ku dhaca maqaarka iyo kan gudaha runtii marka daawooyinkaas la marsado waxay keenaan kansaray keenaan runtii ficlanna waa aragnay kansarkaas marka labuu u kala baxa maqaarku mid ku dhaco midna guduhuu galaa waa ku saameynaa kiliyaha beerka wuu sii soconaa maqaarkaada waxa aad marinaysid ogow marka dambe waxay u gudbaayaan gudaha ilan jirkan waa jasad waaxid waay sooma jasadkan marka ma u qaybsami karo marka wixii marka inta maqaarkana uu ku ekaado haddana xaggana uusan gaarin ma dhacaysa macnaha ma dhacaysa wixii maqaarkaada gaaro jirkaaga wayla jiraan kansarka marka maqaarka markuu ka gudbo wuxuu u gudbaa dhiigu qulqulka dhiigu u gudbaa marka waxaa jira waxyaalo isku qasqaso marka jawaabta su-aashan usoo noqonaa mugta waa tahay qasqas waxa la yidhahda markii daawooyinkii wixii isku cadeen la joojiyey daawooyinka maqaarka loo isticmaalaye Marka- oo noocyo kale loo isticmaalo ama ambaarta ha loo isticmaalo ama allerjikada oo maqaarka ha loo isticmaalo ama finanka ha loo isticmaalo wixiiba maqaarka loo isticmaalaya laisku daraa markii laisku daro kiimikaa ka dhalanaysa maqaarkii dhan wuu gubanaaba waxay noqonaysaa waa waa caddaanaya waxaad la yaabaysa macnaha marka wixii qasqaskaa la yidhaahdaaba qasqaskaas waa midka ugu daran waaye tii horaaba rooneydba oo hal nooc ay ka koobneed moogta kiimikaad badanaa isku dara maqaarka isla markii waafiiqa kan marka haddaa aragtid waa yaabaysa run ahaantii marka khatarahaasna marka waan ka digaynaa oo marka mid walba loogu talagalay daawadaas xanuun gaar ah loogu tala isku darahay mana marka lama isticmaali karo dhakhtar la-aan marka saamaynta ay leedahayna waa mid aad u khatar badan weliba sababta xanuuno halis ah sida kansarka maqaarka iyo kuwo kale oo badan ayaa kan marka dambena dhiig ayuu raacaya kansarka marka natiijada marka saxda ah ee ka dhalan karta waa inuu marka gubto maqaarka qofka gebi ahaanba waxaa dhacday qof oo iscadeeyey in la keeno wax ku soo dhaceen dhaawacmay maqaarkiis ma toli kartid haddaad cirbadii gelso waa si soo go-aaba lianna hore u gubtay runtii marka waa khatar marka haweenkeena soomaaliyeed marka inay dareemaan dhibaatadaas Khatartaas.
meesha khatarta ka soo socota inay dareen xilli macnaha waa qasqaskaanaaba ka daranba wixii hore daawooyinka maqaarka ka mid wixii maqaarka loo isticmaalayda dexamazon dhe brenisolon dhe dermacorta dhe mataqaana hydrocortison dhe batnafid dhe wixii maqaarka ah waa la isku dardaraa tii hore oo loogu talagalay oo la mamnuucay waxaa ka daran isku dardarkaana ka daran runtii marka sida waraska oo kale iyo waxyaalaha jaalaha ka dhigaayo way jirtaa dad isku dardara runtii kuwii Sacfaraanka dabiiciga iyo- ah sacfaraanka iyo wixii horey loo isticmaali jiray xilliyadii hore dadkeeni hore isticmaali jireen way jireen laakiin xilligan dambe wixii casri ay noqdeen waa laga gudbay marka qofkii xataa waxa isku dardaraya waa waa shakiya kaa galaya marka ma wixiya ma wax cusuba ma fahmi kartid marka eh, runtii taladaasna si gaar ah eh, haweenka muslimaadka ayaan siinaynaa Eh, waxaa intaas dheer marka aan tala aan kusii daraynaa marka dadka een, ah, eh, inay cabaan biyaha eh, biyaha badan runtii waxay daawo u yihiin si guud eh, qofka jirka bani aadamka caafimaad ahaan saddex litr ilaa afar litr maalinkii inuu cabo biyaha marka waxay ka caawin karaan qofka qulqulka dhiiggay sifeeyaan eh, infectionka dhiiggay ka qayb qaataan marka een, ah, biyahaasna in la cabo mar kasta waan ku talinaynaa waa tahay Eh, in la iska joojiyo ama la yareeyo saddex sheeyaan rabaa inaan meeshan ka sheego saddexda cadcad waxa la yidhaahdaa waa cusbada sokorta iyo baruurta Eh, waa Waa saddexda cadcad Waa- saddexdaas eh, ismaaciilow naftirkaaga iska jir waa cusbada maxaa lagu sheegay way dhibaatada?
jirtaayo cusbada sokorta iyo baruurta waa saddexda ugu halista badan ee aafeeya bani aadamka waa tahay waxay keenaan een, ah, dhiigkarkii waxay keenaan macaankii waxay keenaan kolesteroolkii waxay keenaan cayilkii waxay keenaan neeftuurkii qo- waxay keenaan naqaska inuu qofka ku xirmo waxay keenaan qofka keliyaha inuu mataqaanaa uu biyihii ay filtarayn waayaan waxay keenaan qofka inuu socon waayo wadnaha ay baruur ka gasho waxay keenaan qofka inuu neefsan waayaba marka dhibaatooyin badan ay leeyihiin marka saddexdaasna dadka waa uga degaynaa waxaan markaa cagsigeeda aan faraynaa dadka inay jimicsi sameeyaan runtii jimicsiga waa liitaa jimicsiga waa qayb ka mid a caafimaadka jirka baniaadamka waxaad dareemi kartaa maalinkaad jimicsi samayso ama isbuucyada aad samayso iyo xilligaad hore farqiga wa- waad garan kartaa wax lasoo koobi karaa ninkii aan jimicsi heli karin ama aan socon karin ama aan samayn karin orod iyo dheer eh, cala alaqal eh, nusu saac maalinkii inuu lugeeyo ayaa ku filan maalinkii nusu saac inuu lugeeyo intaa marka haddii la helo waxaan isleeyahay horumar iyo baraari iyo caafimaad ayaa la gaari doonaa jazaaka allahu khayr waa tahay kaasi waxa uu ahaa doctor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha wilaayaadka islaamiga oo maanta marti inoogu ahaa barnaamijkeenna andalus bodkasti oo aan ku soo qaadannay qodobo muhiim ah oo dhanka caafimaadka quseeya intaa mid la mida barnaamij caynkan oo kale aan ku kulmi doonno insha allahu tacaala waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على الخير